dhowaan ayay ahayd markii uu biyo keenay webiga shabeelle waxaana soo ifbaxayo walaaca ay muujinayaan bulshada ku nool deegaano hoostaga degmada mahadaayo ee gobolka shabeellaha dhexe cabsida ayaa timid kadib markii uu biyo keenay webiga waxaana jirta deegaano badan oo aan weli caratuur lagu samaynin goobihii uu ka fatahay webiga shabeelle sida uu sharaxayo guddoomiyaha tuulada xudur ciise xasan maxamed saabuukar mar labaad weligii amuu fatah sameeyaa cabsidaasaa uma dhihayso dadkuna waa dad dib dheer soo maray dadku waa uun meeshii loor la saari karaa la saaro dadku gudaal kala mahaayaan dadku dad tabarayso maaragtay haddana dalagii maanta soo baxay oona lagu faa'iidin wax kaalma aanan helin oo aan shaksiyaadna kaalmo wadaaga ka helin dowladna kaalmo ka helin ee amniga ka helin qolo kaleentoodna ka helin maaragtay wax dadaale waa dad iska daalan ilaa haddana wax taakulayna haystaan malaha gildihii webigiisijay u fugan yihiin loor meel la dhigana waxaa kaga filan iyadoo iska rugta meesha dhibaata fara badanaasi loorasi lama haayo gacantaa la guura ilaahayan baryo weynaa wax noo duura allaa noo tahay sidoo kale guddoomiyaha ayaa tilmaamay in cabasho badan ay u gudbiyeen mas-uuliyiinta gobolka iyo kan hirshabelle balse uusan helin wax jawaab ah isagoona codsi u jeediyey ganacsatada soomaaliyeed ilaahay uumay oon reebna ma jirto cidii ummadaan wax u qaban karto waana qayla dhalaaminay cidaan reebnay ma lahaa ilaahay aan ku weynaamahayn biniaadami waa ku daalno waxba nooma reebana dhammaan ummadda soomaaliyeed ka hojeeminaa in aan la siiyaan in qalabka lagu guuro webiga shabeelle oon ku guurano biyaha isaga celin cid alla cidii biyaha gacan naaga fidi karto waa codsanaynaa inay gacan la siiyaan webiga shabeelle ayaa fatahaado isdabajoog ah kal hore waxa uu ka geystay qaar ka mid ah deegaanada hirshabelle waxa uuna saameyn lixaad leh ku yeeshay dadka iyo wax soo saarkooda